Degmada Harale ee gobolka Galgaduud ayaa si rasmi ah uga daahfurmay isdiiwaangelinta dadweynaha doorashadii qof iyo codka ah. Waxaa ka qayb galay munaasabaddan daahfurka isdiiwaangelinta mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada, xildhibaano, iyo wasiirro guddiga doorashooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi. Madaxa guddiga doorashooyinka degmadaasi, Bashaare Cabdi Nuur, ayaa kula dardaarantay bulshada degmada Harale in ay isdiiwaangeliyaan.
Guddiga doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha waxa uu ka bilaabay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada golaha deegaanka degmada Harale. Bulshada ku nool degmada Harale waxa ay nasiib u heleen in guddigu uu soo gaarsiiyo diiwaangelintan. Waxaa laga rabaa dhammaan dadweynaha ku nool degmada Harale inay isdiiwaangeliyaan ay iska diiwaangeliyaan xarumaha ay ka kooban tahay degmada Harale. Ay qaataan kaarkooda diiwaangelinta. Qofka aan isdiiwaangelin xaq uma yeelan doono in la doorto ama uu wax doorto. Waxaan kula dardaarmayaa in la isdiiwaangeliyo dhammaan xarumahaas dadka ay wada tagaan. Waxayna socon doontaa muddo kooban, waqti aad u kooban. Marka waxaan ku bogaadinayaa dadweynaha ku nool degmada Harale inay isdiiwaangeliyaan.
Qaar ka mid ah bulshada iska diiwaangelisay xarumahan cusub ayaa bogaadiyay.
Waxaan joognaa degmada Harale. Alxamdulillaah suma alxamdulillaah. Isdiiwaangelintii doorashada daafurkeedii baan samaynay. Allaha lagu gooleeyo.
Isdiiwaangelinta doorashada oo ka furatay Harale laga furay maantay laga daafuray dhammaantiin maanka ku haya. Taariikh aan hadda ka horna soo marin waa taariikh ilmahayaga iyo waayeelkayaga iyo aqoon-yahankayaga dhammaan ay xasilnaan doonaan doorashooyinka qof iyo codka ah inaan kaararkayaga qaadanno aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waana la daahfuray isdiiwaangelintii doorashada degmada waxaa soo badanaya muddooyinkii dambe daahfurka xarumaha isdiiwaangelinta ee laga hirgelinaya galgaduud taasoo muhiim u ah bulshada ku nool inay codkooda ku dhiibtaan